الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal kolkol baan malaa wax ka yar boodaa sababtu kitaabkayga ay si wada dhex dhex geliyo saa kuwiina u dhignayn laakiin laftigu wax saasa ma si ahna wa aakhiruhum mawtan wa aakhiruhum qablahu anasun cibaaradaasaan filaya saaka in la yidhi ood ka tagtay macnuhuna waxa weeye markaan abu dufayl soo dhaafno intii abu dufayl un dee aan ahayn kii ugu geeri dambeeyey anas ibnu malik buu ahaa kollayna ictiraado meelahaasa midharh ka dambeeyey oo la sheegayna sharaxay kuma sugnayd faa'iida idiin dhigtay xagga hoose ama inoo wada dhigtay oo saxaabada kuma sugna ruux ismigiisa cabduraxiim la ydhaha iyo taabiciintooda kuma sugna oo faa'iido aduu ismaaciilla ruux keliyuu sheegayaa marka waxay ka dhigantahay haddaad aragta sanad dee cabduraxiim nin la ydhaha rasuulka ilaahay kaba warinayo dee sanadkaasi kolley waa sanadka aan dee jir ama waxa weeyaan arrinku aanu sida ahayn ooma ha u qaadaninun saxaabi iyo taabici toona ayay noqon macrifatu taabiciina taabiciintii garashadooda annawcu alarbacuuna noocii afariyo tob afartanaad macrifatu taabiciina taabiciinta macrifadoodii iyo garashadoodii weeyeba kuwa haddaba noocan imakaan inoo bilaabmaya iyo wamaa qablahu wixii ka horreeyo macrifatu saxaaba ama saxaabadii kii aan kuba soo aragnay saaka aan soo aragnay aslaani laba asal weeyo cadiimaani waaweyn oo marka la eego xaggan asaaniidda waa laba asaloo aad u muhim oo aad u waaweyn bihimaa waa bimacrifatihimaa garashada la garto saxaabadii iyo taabiciintii kuwa garashadooda ayaa yucrafu la garanayaayo almursalu xadiidkii mursalka ahaa iyo walmuttasilu kii muttasilkaa iyagaa lagu kala soocayaa lagu kala garanayaa oo dee markaad saxaabadii aada garanayseed saxaabadii taabiciintii ka soocayso taabiciintiina aad ka soocayso ciddii kaba dambayseen taabiciin ahayna kuwaasi aanay iskaga kaa darsamahayn xadiidkii bal matalan sanadkiisa irsaal uu kuba sugan yahay ama mursalba ah sanadkaa mursalkaa iyo kaa sanadkiisu xidhiidhsan yahay iskaga kaa darsamayaane waad kala garanaysaa laakiin taas macnuhu ma aha baabkan imaka aan arkayno ama dee kutubta kale musalaxa haba ka waaweynaatee inta ay ka soo dhigtaan taabiciin ama saxaabo inaad ku kala sooci karta arrinku kaa maaha ee kuwan imika cuyuun ku tacalluqsanun labada nooc baanu ku arki doonaaye taa lagu kala garanaya mursal iyo muttasil lagu kala garanaya waa markuu acyaantii saxaabadana ruuxu garanayo acyaantii iyo ashkhaastii taabiciintana ama intoodii badnayd uu garanayo inay iskaga jirin ee hadduu markaa magac arko inuu saxaabiya iyo inuu taabiciyay kala saari karaa ama cid aanu aan taabiciba ahay inuu kaba dambeeyey markaasay u suurtogelaysaa inuu xadiidkii sanadkiisa irsaal kuba sugnaa ama taabici kor yeelayana uu garto ina waa taabiciya inuu mursal yahay kii saxaabigiisu dhammaan inqidaac kala lahayna uu ku garto dee kol haddii saxaabigii joogo waa kaa garanaya inuu muttasil yahay waaxiduhum bal taabiciinta mufradkoodu ama midkoodu taabiciyun wa taabicun oo attaabicuun waaba tan inoo taala waxa uu yahay ka kelida ana taabici baa la yidhaha taabiciyun waxaa kaloo la yidhaha taabicunna waa la odhanayaa bal taasi waa xagga luqada oo lafdigan taabiciin ee jamaca mufradkiisiibaa kaas ah xaggii tacriifka kollay sidaan saxaabadiiba soo aragnay tacriifyaa jiray lagu kala tacriifiyey oo kuwa aragti uun rasuulka ilaahay ay arkeen ama ay la kulmeen iyagoo muslima uun ku kaaftooma iyo kuwa intaa ka siyaadsan say inuu muddo la joogo mujaalaso badan la yeesho ama dagaalba uu raacayo waxyaalaha waataynu saakaba ku soo aragnay saxaabadii halkan taabiciintiina nooc ikhtilaafkaasaa jira markaa kiibuu sheegayaa wuxuu yidhi qiila waxaa la yidhi kollay hadalkan waxaa lahaa khadiib ayaa leh tacriifkan huwa taabicigu man shaksigii weeye saxiiba la saaxiibay saxaabiyan saxaabi la saaxiibay oo taabici waxaa la yidhaahaa maaha kii la kulmay uun kii arkay uun kii muddo la joogay ruux saxaabiya dee saaxibkiisa lagu tirinayay raacay ee isaga la joogay ee markaas taas kaas baa la odhanayaa taabici la odhanayaaye haddii uu arag arag uu arkay un ay ahayd la kulan uu la kulmay un ay ahayd iyada markaa ma odhanayno saxaabi oo isagoo xataa halkaa khadiib kuba kaaftoomay aragti ama la kulantii saxaabada ayuu tan yidhimay in ka siyaadsan aragti ayaan u baahannahay sababtuna waxa weeye dee rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh la kulankiisa wakti yarba haba noqotee ayaa ta'siir weyn ruuxa ku yeelanayay oonu yeelanahayn dee saxaabiga la kulankiisu bal taas baa qowliyahay wa qiila waxaa la yidhi man laqiyahu huwa taabicigu man shaksigii weeye laqiyahu saxaabi laba kulmay yaanu laba joogin la kulmay uun laxadaad wuxuu la joogay haba noqotee ruuxii la kulmay saxaabiya arkay ba taabici buu noqonayaa xataa ayaanu waxbaba kaba wariyninba waana qowlka xaakim waxaana uu imaamku yidhi raximahu llahu tacaala wa huwa arrinkan ah inuu kii la kulmay uun yoota aan ku kaaftoono oynaan suxbo intaa wax ka siyaadsan aynaan shardiyin si aynu ninkan taabici ugu idlaaqno ayaa al adharu qowlka muuqashada badan ama meesha halkan raajixa ee culimadii xadiidka intoodii badnayd ay kuba socdeenba waxa weeyaan dee markaan ashkhaastia iyo gaargaar afraaddii eegno acmash oo kale sulaymaan ibnu meheraan waa taabici bay culimmadu dabaqadoodii kuba tiriyeen wax markaa saxaabo oo uu la kulmayna waxaa jirtay anas anasna xadiis musnado oo dee bal masalan uu kaba wariyey aragti uun mooyaan kolla yidhi isagoo tukanayo arkiyo inahaasuun mooye wax riwaayo xataa oo dee musnado uu ku leeyahay bal hadal kale hadduu kaba maqlayba dee musnad xadiisa uu kaba wariyey maba jirto yaxya ibnu abi kathiir oo kale isna taabici laguma tiriyay isagana aragtidiisu aad bay uba koobnayd oo cidda uu laba kulmay isaguna anas ayaabu ahaa uun markaa markaan eegno dee umuuraha iyo siday kuba cawal faleen muxadisiintu iyo dad ay ku tiriyeen taabiciin iyagoo riwaayo ay taabiciin wax ka wariyeen aan lahayn iyagoo suxbo ay la saaxiibeen ee muddo dheer la joogeen aanay ahayn ee arrinku uu ahaa aragti ay arkeen ay taa kuba kaaftoomeen taasi maxay raajax yeelaysaa qowlkan xaakim ee ah man laqiyahu wey inaan taasun ku dayno ninkii saxaabi laba kulmay ee taabiciintii ka mid ahaa yaanu laba joogin muddo iyaanu waxba kaba warin be taabici baa la odhanaya taas bay inoo raajax yeelaysaa markaan camalka muxadisiinta iyo siday kuba socdeen aragno ciraaq baa wuxuu yidhaahaa marka waxaaba taasna aynu daliil ahaan oo ama istinaasaan u soo qaadan karnaa xadiis ah duuba liman ra'aanii wa aamana bi wa duuba liman ra'aa man ra'aanii waa xadiis inoo soo naqlinayo kolley xaakim iyo dabaraan iyo qorayn ay soo saareen duruqdiisa qaarkood aad bay u liitaaneen laakiin duruq xooglaa jirto taas baabay dee aimada qaarkood iyo culimmada qaarkood ay ku xoog yeelaano albaniya ay kaba mid yihiin marka xadiidkan maxaa eg waa dee ruuxii arkay baa rasuulka ilaahay leeya wanaag iyo ayuu leeyahay anigay rumeeyey kii kaasii arkayna isagana waa kan rasuulka ilaahay bishaaradan iyo inuu yeelanayo bal dee khasradaa fiican iyo wanaag la kulmaya uu sheegay aragti unbuu kaba dhigay muu odhan kii la saaxiibe kii arkay un ciddii aragtay buu yidhi bal markaa taasna waa waxaan qowlkan inoo xoogeyn kara ah la kulanka un bal taasi waa xaggii tacriifka umuuro kale kuba tacalluqsanna way noo socdaan qaala alxaakimu xaakim wuxuu yidhi hum taabiciintu khamsa casharata dabaqatan shan iyo toban dabaqa weeye saxaabadii baynu saaka soo aragnay oo dabaqaad loo kala qaaday macnaa markaynu eegno in rasuulkii ilaahay ay la kulmeen oy arkeen dee kii ugu weynaa iyo kii ugu yaraa halkaa way ku sinaayeen oo dabaqo keliyaan odhanaynaa oo taa aan saxaabi wada leenahay laakiin markaan eegno say u soo kala horreeyeen mashaahiddii fadliga badnaydna ee iyaguna dee xaggii xuduurkoodii iyo ka qaybgalkoodii dee aanay iyagu ugu sinaynba waatan soo aragnay inay dabaqaad tobangaa ama labiyo toban u gaadhsiiye xaakim ay yeesheen oo ilaa kuwii ugu waaweynaa laga soo bilaabay ugu islaamnimo horreeyey iyo kuwii yaryaraa ee rasuulkii ilaahay dee arkay uun ilaa laga soo gaadhaye carruurta ahaaba taas taabiciintuna waa saasoo kaleo haddaan eegno saxaabadii rasuulka inay arkeen ay la kulmeen dabaqo keliya ay noo soo baxayso dee mid kastaba magacii waa wadanaya taabici waa tan aan leenahay kii tobankii jannada loogu bishaareeye soo wada gaadhay ninkaasna markaa waktigii rasuulka nin weyn buu ahaa ninka dee raggaa la soo gaadhaya iyo kii isagu midharhkii ugu dambeeyey malaa sagaashan sano dabadood la kulmay arkay magacii taabicinimo waan wada sinno xaggaa dabaqayin laakiin dee markaan eegno xaggaa kala horraynta iyo saxaabaday laba kulmeen si ay u kala badsadeen iyo umuuraha iyaguna aad bay u badnaanayaan oo dabaqaad badan bay noqonayaan xaakim markaa isagu wuxuu kaba dhigaa shan iyo toban dabaqo shan iyo tobanka dabaqana kollay dee midhaadh buu kaba ishaaraa inta kalena ma wada sheego ama kuwii ugu horreeya kuwa ugu dambeeya waxyaalahaasunbuu adigu midhadh buu kaba sheegay shan iyo toban dabaquu kaba dhigay ee a'immada qaarkood saa ibnu sacad oo kaliyana way ka yareeyeen oo dabaqaad dhowray kaba dhigaan ee bal isaga dabaqaadkii uu gaadhsiiyey ayaa shan iyo tobana mana wada arki doono dabaqaadkii waayo isagaaban wada sheegin ee laakiin amhilo ama midharh buu kaba sheegay dabaqaadka qaarkood marka wuxuu yidhi xaakimba ama isagoo de waa tiisine al-uulaata hore oo waa dabaqada koobaad ee taabiciinta kaba midi man shaksigii weeye ama kuwii adraka soo gaadhay alcasharata tobankii jannada loogu bishaareeyey soo gaadhay oo ninka tobankii jannada loogu bishaareeyeyba la wada kulmay iyadoon ognahay tobanka abubakar inuu kaba mid yahay rasuulka ilaahina intuu kaba dambeeyey laba sannadood ay ahayd waa nin markaa waktigii rasuulkaba gaashaanqaada ma roonaa ee tobankii la wada kulmay kaas baa dabaqada koobaad noqonaya taabiciinta waa saa xaakim isagu uu taa dabaqadaa kaba dhigay walibana dad majmuuca ayuu tiriyo midharhkani ay kaba mid yihiinoo wa minhum dheh waxaa kaba mida markaa dadkaa casharada soo wada gaadhay qays bnu abi xaazimin ninkaa qays ibnu abi xaasim la yidhaaho iyo wabnu lmusayibi saciid bnu lmusayib iyo wagayruhumaa qolooyin kale oo dee bal masalan xaakim tiriyo abi cuhmaan annahdi iyo qays ibnu cubaad iyo abu saasaan ninkaa la odhanayay iyo abu wa'il iyo aburaja ilcudaaridii kaba mid yihiin bal taa buuhi intaanan hadalka gelin waayo way hadal baa meesha soo socdee waxaa kollay aniga ii taalla malaa idinkana way ooli oone marka uu tirinayay qolooyinkan inta labadan mooye inta kale abi saasaan xusain ibnulmundir taas baa ii taalla dee waxaana filayaa idinkana inay idiin taalleen laakiin huwa khad ama adbacadeed oo dee sayudi taasi kama dhici karto asal ahaan eh waxa weeye ninkan xudayn baa la yidhaha saad maahae waa daad oo xudayn ibnulmundir baa la yidhaha kunyadiisuna abu saasaan arrimaha la yaab kale sharaxa sakhaawi dhacay oo kale abi shaashaan xusain ibnulmundir oo laba khada baa iyaguna meeshii noqotay saasaan waa inoo sax inaga imake shaashaan intay halkaas noqotay kana xusein noqotay xudayn ibnulmundir baa la yidhaha ruwaadana wax xudayn la yidhaha inta kale waa wada xusein isagaa kuma jiro dee waa nin la yaqaano gaar looba soco bal suyuudi alfiyadiisa waxaaba kuma sugnayd markay mu'talifka iyo mukhtalifka halkiisa uu ugoodhayo oo aynoo dambeeyaan laakiin isagu inooma iman doonee walaysa fi ruwaati min xudaynin ilaa abu saasana can yaqiini oo ruwaadda nin xudayn la yidhaha kuma sugna abu saasaan mooye waana wax ubaala ninkaa xudayn baa la yidhaha waa nin mukhadramiintii kaba mida ee xusein lama yidhaha markaa waxaa leeyahay dee idinku bal saxda haddii idinkana sidaas ay idiin dhacday san aniga ii taallaa xusein ma jire bal markaa wuxuu intaasuu tiriyo markaa waxa ay tahay xaakim baa tiradan lehe dadka intaa leeg ama raggaasi waxa ay noqonayaan tobankiiba way soo wada gaadheen laakiin sheekhu muxuu yidhi raximahu llahu tacaala wakalida xaakim waa ku qaldamayoo fi bni lmusayibi ina musayib sheegitaankiisa uu halkan kuba sheegay oo uu yidhi tobankii buu soo wada gaadhay taasi waa qalad xaakim kaba dhacay waayo fa inahu ina musayib waa saciide welida wuxuu dhashay fii khilaafati cumara cumar khilaafadiisii oo abubakarba ma soo gaadhinba cumarna waaba yaraayo khilaafadiisa dhexdeed buu markaa soo gaadhay wax riwaayo uu cumar kuba leeyahayna malaa maqal uu maqlay isagoo khudbaynayo oo mimbarka kuba taagan oo maalintii nucmaan ibnu muqarin iyo lasoo sheegay dagaalkii nahaawanda waa amiirkii muslimiinta ama qaa'idkoodii isagoo halkaa warkii geeridiisa ka sheegaya ayuu maqlaybo inahaasaaba lahaya walow dee dadkii ugu aqoon badnaa cumar marka la eego wixii uu wariyey qadaayihiisi iyo axkaamtiisi oo xataa ibnu cumar iyo ayula soo laami jireen uu ugaba xifdi badnaa jaanibka qadaaya cumar ay jirtay haddana isaga naftiisa maqalkiisu kuma badna walam yasmac manaanu maqlin say barhkood yidhaaheen aksara alcasharati waa tobanka intoodii badnaydba wax kamuu maqlin wa qiila waxaaba la yidhi adigu laakiin tani dee saxiixay kuma sugnaantahay cusmaan iyo cali iyo yaani xataa tasriix inooguma sugnaanay isagoo xadiiskoodu warinayaba in riwaayaad kaloo dee cusmaan inuu bal matalan arkeen ma wax ka maqlayna way inooba sugan tahay waxaa la yidhi qowlkani isagu kolley waa qowl yar baciida lam yasixa ma ansixino samaacuhu maqalkiisa uu wax ka maqlay markaa saciid min hayri sacdin sacd ibn abi waqaaso ee tobankii jannada loogu bishaareeyey ninkii uu geeri dambeeyey ahaa waa shan iyo kontonkii hijrada ayuu dhintay ninkaasun mooye cid kale oo wax ka maqlaybo qolooyinkaasa ma jirto adigu talo mala ictimaadkiisuu shaarixuba soo noqonayo hadal qataado ka dhacayo isagoo nin wuxuu sheegtay ku inkirayey ayuu lahaa saciid ninkaasunbuu waxa uu toos nooga soo naqliyey wuxuu isaga kaa maqlay badriyiintii kuma jira taasa mala hadalkaasa ictimaadku yahay laakiin kolle cid kale uu ka maqlay waa jiraaye muhimkuse tobankii kama wada maqlin bal waxa weeye waxaa meesha inoo taalo horta dabaqaad dhowr iyo toban ay gaadhsiiyeen xaakimna si aan soo sheegnay dabaqadan koowaad markuu sheegay welibana dadkii uu magacaabay badankoodii waxaan qays ahayn culimmadu ay kuba diideen oo ay leeyihin meye ma wada sugno ninba wuxunbaaba dhaafay laakiin qays ibnu abi xaasin bay taa u ogolaadeen oy kaas bay dabaqada koowaad barhkood ay yidhahaan kaasunbaaba noqon kara haddana dee qolooyinka mukhadramiinta ah iyo kuwii rasuulka ilaahay waqtigiis carruurtii saxaabada ahay waqtigii rasuulka dhashay ee dee aan riwaaye isaga kuba lahayn iyo inahaasuu raaciyey markii dambana dadkii ugu dambeeyey unbuu sheegayo inoomuu wada tirin laakiin muhimku waxa weeyaanun kollay dee way kala waaweyn yihiinoo dadka intay hore iyagu dee da-doodu ay weynayd oo saxaabada badankooda soo gaadheen iyo kuwii qaybo kama mida soo gaadhay iyo kuwii midhar ka soo gaadhay isku mid maaha xataa xaggii riwaayadana isku mid maaha horena waynu usoo aragnay kibaaru taabiciin iyo sigaaru taabiciin halkii mursalka markaan soo haynay ayaan sooba aragnay bal taasba weye laakiin bal arrin yar baan idinku yar baraarujinayaao waxaa jirta kitaab culimadii dee ka dambaysay waqtigiisa oo dhan maanta kuwan axaad aan arkayno kutubta inay takhriijiyaan axaadiis ay kaba hadlaan markay raawi kaba hadlayaan kitaab dee ictimaad dhan ay ictimaadsadaan oo waa kitaabka xaafid ibnu xajar leeyahe taqriib laydhaha taqriib tahdiib dee waxa weeyaan intii ka dambaysay walo imakaan aragno in dee taxriiru taqriib kitaab laydhaha iyo magacyo saas ay soo baxeenba waa kitaab dee ictimaad kulliya ay ictimaadsadeen marka istilaax buu leeyaho kaasna had iyo goor culimmadu iyagoon soo naqlin ayaa kutubtoodan ay wax ka soo naqlinayaan iyagoon sheegin wuxuu ugaba jeeday ayay soo naqliyaan oo kuba arkaysaan in badan baa dee kutubta aan ku arkayna iyagoo nin intay magacaabeen le waa min athaamina ama min athalitha min araabica waana hadalkii xaafid iyo isaga tabaqadiisa sidii uu dhigay laakiin dee iyaguna markay nin kaba hadlayaan bay san kutubta usoo naqliyaane waxaan leeyahay bal matalan taabiciinta isagoo labayo toban dabaqu ruwaadan kollay kutubta lixdaa inoogu sugan u qaybiyaaye dabaqada koobaad saxaabadu ka dhiga iyaga ma kala qaado sharafa subxu saa uguma daayey laakiin taabiciinta oo kale markaan eegno dabaqada labaad ee kitaabkiisa ilaa dabaqada shanaad marka waa qolada labaad iyo saddexaad iyo afraad iyo shanaad waa taabiciin marka la eega istilaaxa xaafida dee maanta kutubtan ay wax la takhriijiya ama raawi marka laga hadlayo wixii ka dambeeyeyba iyagoo soo naqlinaya ama ha sheegin ama yaani sheegin aan aragno marka dabaqada labaad wuxuu kaba dhigaa dadka dee taabiciintii aad u waaweyneyd ee mukhadramiintii baa soo gelaya kuwan imaka ay tobanka kuba tiriyeen inay la kulmeen ama kuwii ku dhawaay oo dhan baa sooba gelayo saxaabo badan laba kulmay dabaqada saddexaad wuxuu ka dhigaa kuwa dhexe ayuu kaba dhigaa xasan albasri iyo maxamed ibnu sirin iyobaa madaxdooda noqonaya kuwa dabaqada afraadna kuwa yaryar kuwa dhexe kuwa in yar ka yar laakiin iyaguna waxoogaa laba kulmo waa zuhri iyo cumar ibnu cabdilcaziis iyabuu kaba dhigaa dabaqada shanaad haddaba marka uu soo gaadho waa dadka iyagu midharhkii ugu dambeeyey asxaabtii rasuulka laba kulmay ee barhkood ay dhici karto inaanay riwaayaba lahayn sa acmash oo kale taas buu dabaqada shanaad ka dhigaa arrin kalea jirto dabaqa lixaad buu sheegaa oon meel dhexe ah oon dee bal masalan aad moodo inay u dhexaysiiye taabiciintii atbaacu taabiciintii oo dabaqada lixaad iyaga istilaaxiisa weeye waayo waa istilaaxa kitaabka si aan u ogaano way hadiyo goor wuu soo noqnoqdaaye dabaqada lixaad wuxuu uga jeedaa dadkii kun khaamise kaba dhigay ee taabiciinta ugu yaryaraa la da-aha acmash oo kale dadkii la waqtiga ahaa iyo la da-dahaa ee laakiin sidaa dee uu nasiib ugu yeeshay acmash inuu anas ma arko iyagu axad saxaaba aan arag way soo gaadheen markaa oo raggan iyaga la midkaa midharhkay arkeen waa la soo gaadheene laakiin may arag oo kale mucaasara markaa jirta kuwaas buu dabaqada lixaad kaba dhigaa ficlanna atbaacu taabiciin bay kaga mid yihiin markaasuu saabica bilaabay imaam malik iyo dabaqadooda atbaacu taabiciin ragga ugu waaweyn oo iyaguna saddex dabaqa noqda bal markaa waxaan leeyahay isagu intaasuu kaba dhigaayo bal istilaaxaadkaa kutubta thaalisa iyo saamina iyo raabica iyo nagu kusoo noqnoqda kutub kala duwan oo wixii ibnu xajar kaba dambeeyey ah khaasatan casrigeenna badan waa arrinta ibnu salax ibnu ibnu xajar ee bal si aan u yar ogaano un taas kitaabkaa ninkii isticmaalaya ama kutubtaa kale taa kuba arkaa waqalida wa amaa qaysun qays inay qays iyo saciid unbuu soo qaatay horta saciid ka saaroo tobankii lama wada kulmin fa samicahum tobankaba waxbuu ka wada maqlay wa rawaa canhum waanu kaba wariyayoo dee xadiiskii abu daa'uud ee uu abubakar intuu haweenay aamusan iyadoo soo xajtay inay aamusantoo taa kaba dhigtay dee cibaado kaba dhigaysay uu arkay ee uu lahaa rasuulki ilaahay waa nahiyey habeen maalin in la aamusay ilaa habeenkii ha hadashe amra oo kale ninkii kaba warinaya weeye intii ka dambaysayna laba kulan haddaba waa ka maqlay oo wa rawaa canhum waa ka wada wariyey walam yushaariku lama wadaagsan fii hada axadun dadkii badnaaya uu xaakim tiriyey ninkaasunbaa laga soo reebaya marka haddaan dabaqada aan dabaqa ka dhigno ciddii shan toban kaba la kulantay ninkaasoo keliya ayay noqonaysaaba fii hada axadun oo wadaka qaysun maa lahu nadiiru wacudda cinda xaakimin kaiiru alfsuyuudi oo kale waa qays keligii nadiirba ma lahu leeyo dabaqada shan iyo tobnaad awaluhum dulcashara intuu idhaha waqiila waxaabaa la yidhi barhkood yidhaaheen lam yasmac cabdiraxmaan e lam yasmac min cabdiraxmaan dee soo gaadhiyo waa ka abubakar ba wax ka maqlae malaa riwaayo kutubta uu ku leeyaana helino saasay barhkood yidhaheen cabdiraxmaan kama hayno wuxuu kaba maqlay martaas waa dabaqadii koowaad oo ninkaa kubadayso wayaliihim waxaa kuwan soo raacaya dabaqada koowaad uu kaba dhigay aladiina kuwii wuleedow la dhalay ama dhashay fii xayaati rasuulillahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay xayaatadiisii dhashay ee min awlaadi saxaabati saxaabada carruurtoodii kaba mid ahaa bal waa si adigu barhkood ay usoo naqliyeen naqli uu leeyahay bulqina waa idinku sugantao sharaxaa soo naqlinaya oo uu leeyahay hadalkani ma toosnaanayo macna ahaan iyo naqli ahaan waayo qolooyinkan jaanib saxaaba abaan ku tirin karnaa markaan aragtida eegno ay rasuulka ilaahay arkeen bal khaasatan kuwa yaryar ee rasuulka ilaahay waqtigiisii dhashay dee haddii bal matalan taas aan laba in aan laba odhanna saciid oo intuu dabaqadaa koowaad kaba dhigay dabaqadii labaadna nin kaba weyn oo waktigii rasuulka dhashay isagoo waktigii rasuulka maba dhalan dabaqa labaad uu kaba dhigay halkan baa ictiraadku yahay ee bal dadkaa yaryaraaye waktigii rasuulka aad u yaryaraaye awlaadii saxaabadeen aragtina haddii aan looba sugin iyaguna saxaabadaa waaweynunbay noqonayaanba weyn bal kalaamka iyo wixii jirana eegta dabaqaadkan inta uu kaba dhigtay barhkood waayo midharun buu ka sheegay si aansho jira waxa ugu dambaysiiyeyna waa kuwii midharhkii ugu dambeeyey laba kulmeen wa min ataabiciina taabiciinta waxaa kaba mid ah almukhadramuuna kuwa iyagu mukhadramiinta la yidhaaho waaxiduhum mufradkooduna mukhadramun mukhadram weeye bifatxi ra-y ra'da iyadoo la markaa ism mafcuul la aqriyayo ama ra'da la kordhabayo mukhadram maxaa la yidhaha wahuwa isagu alladii kii weeye adraka soo gaadhay aljaahiliyata waqtigii jaahiliyadii soo gaadhay iyo wa zamana nabiya sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waqtigiisiina soo gaadhay wa aslama islaamay laakiin walam yarahu aan arag rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu calayh oo taabiciinta waaweyn unbay kaba mid yihiina maxaa kamida mukhadramiin qolooyin la yidhaaho oo barhkoodna ay dee kitaab gaara u khaas yeeleen ama ay gaar u ururiyeen ama kuwa dee meelahan ku tiriyey markaan iskaba dayno maxaa mukhadramiin waa kan oo mufradkii waa mukhadram buu yidhi barhkood baa waxay leeyihin ba ishtiqaaq ahaana waxaaba la yidhaha luqada laxmun mukhadram hilibka oo kalea lagu sifeeya marka aan la garanayn neef lab inuu yahay iyo neef loo dhadig inuu yahay haddii cunto lagu sifeeyo la yidhaha dacaamun mukhadramna marka aanu mid macaan iyo mid qaraartoona ahayn ayaa mukhadram la yidhaha haddaba iyagu dabaqadii saxaabadiina maaha oo dee waa kuwana aragtidii baa ka reebtay taabiciintiina way ka waaweyn oo waqtigii rasuulka rag waaweyn oo ama islaamay bay ahaayeen rasuulkiina lamay kulmin marka arrinkaa labadii dhinacba ay dee bal masalan intay yihiin matanaa ma dabaqada horaa lagu tirinaya mucaasaraan ku kaaftoonaa dee qolooyinkan kutubta saxaabada dejiyeyna way ku soo arooriyeen iyagoo taa kuma kaaftoomay mise aragtii ma jirtee dabaqadan dhaxaan kaba dabaqadan taabiciintan kaba dhignaa taradudka ayaa sida hilibkaa lagu taradudayo toloma mid laba mise waa mid dadig oo kale ayay dee adigu malaa ishtiqaaq ama halkan dee haddaan luqo aan taasiilino un ay noqonaysaaye laakiin muxuu yahay inaga taas ina khusaynaysaa waa arrintan istilaaxaane marka mukhadram laydhaa waxa weeye waa dad rasuulka ilaahay bay waqtigiisii soo gaadheen jahliyana way soo gaadheen buu kaba cabiray nawu kale sharxa muslim waa imaamka kitaabkani wuxuu ka dhigay jaahiliyaday soo gaadheen inay qabla albictha marka waa dad waaweyn oo qabla albictha iyagu joogay laakiin taa barhkood way bacidsadaanoo waxay kuba fasiraan un jaahiliyadan ay soo gaadheen weli reerkoodii oon islaamin intii fatxu maka ka horreysay ina bacda fatxi maka carabi way islaamtaye laakiin intii fatxu maka ka horreysay reerkoodii xataa dee isagu hijrada dabadeedba may haba dhasho waktigaa dambe bicsada dabadeedbe reerkoodii hadduu kusoo gaadhoon weli islaamin oo dee jaahiliyadii kuba sugan taas baa lagu magacaabaya magacan haddaba dadka caynkaasa ee iyagu waktigii rasuulka joogay weeye markaas rasuulka ilaah waktigiisay joogeen dacwadu way gaadhay dee ragga qaarkoodna islaamkoodii baa la ogaya ama waabay islaameen laakiin rasuulka ilaahay baanay laba kulmin barhkood iyagoo soo hijrooda aba rasuulka ilaahay ka hor wafaaday kuwa caynkaasa waxaa lagu magacaabayaa mukhadramiin baa laydhaa waana dabaqa taabiciinta un kaba mida ama kibaarta taabiciinta iyagu noqonayaba weeye taasba weeye xagga iyaga luqada marka la eega ama luqawiyiintu mukhadramiin qeyb qolo kaley u yaqaanaan oo ah ninkii isagu jaahiliyadiina iyo islaamka dhexdooda dee muddo islaag noolaa waaba kuwa boqol iyo labaatan ilaahan way gaadheen oo lixdan sanadoodna jaahiliyay noolaayeen lixdan sanadoodna islaam oo kale kuwaas bay mukhadramiin kaba cabiraane laakiin muxadisiintu da'daa ma eegayaane waa inuu jaahiliyadii reerkoodii kusoo gaadhay uun rasuulka ilaahay isla dee uu oo noolna uu markaa nin roon noqday oo uu islaamayba laakiin aanu la kulmin rasuulka ilaahay kuwa mukhadram baa laydhaa kol haddaanay aragna waa taabicun baa la odhanaya wacaddahum waa tiriyey muslimun muslim qolooyinkaas uu tiriyey oo cishriina nafsan fabalaga bihim wuxuu gaadhsiiyey cishriina nafsan labaatan ruux buu gaadhsiiyey oo muslim qolooyinkaa waa magacaabo wuu tiriyey ilaa labaatan ruux buu magacooda soo magacaabuu sheegay laakiin wahum akharu intaa muslim tiriyey ee labaatankaa way kaba badan yihiinba oo dee a'immada qaarkood intaa way ka badiyeen majmuucana halkan shaarixu waa inoo soo naqlin doonaa waxaana adigu kollay oo inta badan wixii muslim tiriye iyo intii kale aan muslim sheegin oo dee iyaguba kaba badan oo halkan bal masalan uu inoo tirin doono iyo umuurahaasba weeye kollay barhkood afartan iyo ziyaado way gaadhsiiyen afartan way ka badnaanayaan adigu dadka cinaayada weyn ule waxaa kaa mid ah xaafid ibnu xajar kitaabkiisa alisaaba iyadoo raggii ka horreeyey kuwan ay saxaabada mucaasaro daraaddeed ugu dareen ayuu markuu qismiga koowaad iyo ka labaad dhameeyo qismiga saddexaad buu kaba dhigaa dadka waktigii rasuulka ilaahay noolaaye amaba islaamay laakiin aan laba kulmin oo iyagana magacyadoodu qismigaasi kusoo arooriyaa xaraf kastaba qismiga waa dhigtaa laakiin de xuruufta qaarkood baanu magacyada helin e oo cid saasuu soo magacaabo aanu helin balla adugu waa dadka markaa meelaha ugu badan in kee helayno kitaabkaa isaabaa kaba mid ah wuxuu uhi wa miman dadna waxaa kaba mida lam yadkuru aanu muslim sheegin oo raggaas roonroon kaba mid ahaa abu muslimin alkhawlaaniyu ninkaa zaahidka ahaa ee caabidka ahaa ee saalixa ahaa abu muslimin alkhawlaani cabdullaahi bnu thuwab rasuulka ilaahay waa u soo baxay laakiin rasuulka ilaahay waa ka hor wafaaday abubakar iyo buu soo gaadhay markaas waa nin markaa kollay aade dee cilmi saasoo badan kuma naqaane laakiin si raggii reer yamaneed isaga abu muslim iyo qaways iyo waa niman cibaado iyo salaax iyo yaqiin badan iyo lahaa nin karaamaad badan oo kala duwan kutubta taraajimta dee saasiyar iyo keyrkiiba bidaayaha ayaa iguba sugantay weeye bal dee arrin la yaab luu lahaayo waa ninkii uu aswadulcansi dabka intuu ku tuuray markii uu diiday inuu isaga risaaladiisii qiro dabkii gubi waayey ee markii dambe iskaba saaro isagoo dee markaasii socdana rasuulka ilaahay aakhirkii xayaatadiisa ahayde adigu rasuulku waa wafaaday oo wuxuu gaadhay marka iyadoo warkuna kaba sii horreeyey ayuu madiine gaadhay haddaba kaasa iyo walaxnaf ninka shahiirka axnaf ibnu qays kaas baa isaguna kaba mida dadka aanu muslim sheegin inta kalena sharaxa eegta dad badan baa kuba sugan wa min akaabir taabiciina taabiciinta raggoodii waaweynaa ama raggooda waaweyn waxaa kaba mid ah alfuqahaau sabcatu fuqahadii toddobada ahayd baa kaba mid ah adugu waa alfuqahaau sabcatu min ahli lmadiina dhammaan waa reer madiina waayo taabiciinta fuqahadoodu aad iyo aad bay u badnaayeen laakiin waa fuqaha gaar ahayd oo reer madiine ahayd magacyadooduna imankaan arki doono oo culimo marka la eego hadday qowl isku raacaan qowlkoodaa la qaadan jiray bal waktigoodii raggii qudaada madiine ka ahaa markay arrini timaado iyaga loo bandhigi jiro dee kolba wixii ay iyagu yidhaahaanba laga fu ay iyagu qaadan jireen taas baabay ahaayeen oo fuqahada toddobada wahum iyaguna waxa weeye ibn lmusayibi waa saciid aabihi waa saxaabi waalqaasim ibnu muxamedin iyo qaasim ibnu muxamed ibni abi bakrin sidiiq weeyo muxamedna rooyo ayuu leeyaho maalintii rasuulka ilaahay dulxulayfa habeenkii loo hoyday buu dhashayba wa curwatu xajkii lagu soo socday xajatlwadaac wa curwatu curwana waa ina zubayr ibn lcawaam وخارجة بن زيد وخارجة بن زيد بن ثابت وأبو سلمة بن عبد الرحمن سقنا وإن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة كان وعتبة بن مسعود وأنين هلك إخوة أما ولا لها نكو أركي دونا ابن مسعود أي ولا لها هاي نودي الصحابي أها أي أو مركز سو عبيد الله وسليمان بن يسار كان وأنين مواليد كوامدا سليمان بن يسار الهلالي انتاسي وفقهاء دار المدينة bal maalan aan idhi qowlkoodaaba la qaadan jirayo hadday wax isyagu iyo ra'yigood iyo wixii ijtihaadkooda mid la qaata buu ahaa haddii alfuqahaa asabca la yidhaha iyadoo fuqahada taabiciintu ay badnaydna iyagunbaaba kuba dhacaa marka la idlaaqo wa jacala wuxuu kaba dhigay ibnulmubaaraki ina mubaarak salima bna cabdillaahi salim bna cabdillaahi ayuu ka dhigay badela abi salamata abi salama bedelkeed wa jacala abuzinaadi ninkaa isaguna taabiciintii ka mid aha caalimka ahaa أبو الزناد إن الدكوان وحكا دغي بدلهما سالم إيو أبو سلمة بدل أبو سلمة بدل كود أبو بكر بن عبد الرحمن بوكوا دغي معنو waxa weeyaan lix todobada ka mid iyadu waa maxal wifaaq oo iyagu waa taas lixdaasi waxa weeye ابن المستعيد بن المسيب يا قاسم بن محمد يا عروة بن الزبير يا خارجة بن الزيد يا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يا سليمان بن يسار وعطاء بن يسار يا ولا لعين انت سوى الإحداث على كما تاقنا لكن كتضباط ayaa a kaa isku khilaafsayeen ama dee marka leega araadu ay ku kala duwantay keebaa intuba waa fuqahay wada ahaayeen culimmadu waaweyn bay wada ahaayeen laakiin keebaa toddobadii kaba mida marka ta hore uu inoo horraysiiyey abu salamata bnu cabdiraxmaan baa kuba jiro nin caalimo ahaa laakiin ibnulmubarak oo kale abu salama ayaa wuxuu ka dhigay bedelkiisii saalim ibnu cabdillahi ibni cumar ibnulkhadaab buu kaba dhigay ama abu zinaadna salim iyo abu salama midna kumuu soo darine iyaga bedelkooda wuxuu kala dhigay abubakr ibn cabdiraxmaan ibn alxaris ibn hishaam ibn mugiira ninkaa isna caalimkaale laba odhanayay ayuu kaba dhigay oo adigu bal waa ka toddobaadba ah ama abu salama ah ama ah salim ama ah abu markaa abubakr ibn cabdiraxmaan kuwaas ba adigu taabiciintii waana raggaa aad mudnaanta u lahaaba wey وعن أحمد بن حنبل أي وروي من نقل عن أحمد بن حنبل وحل نوغسه نقلي قال أنه قال إنه يريد أفضل التابعين تابعين تنك أغفض يبضني ابن المصيب انتو آتيه وحيال عيونه ونو تابعين تكو تعلقصا فقهدي بانك بس هذا الله مخضرمين تبو إنو سو شغين يرو كوبا مقعية دينا ملدو ملي لكن شارحة سو دمي يبا ما يبضن نو شغي هل كان نوحو شغي إيا تابعين تأغو مضن كيبا بل تابعين تفضل هول لهاتو وطان صحابدي أو بكرين أغفضل بدن يسو أرقني أميو ترى روحان أورن كرنو تابعين تننك أسا تابعين أورن أغو مضن marka axmed ibnu xambal baa wuxuu yidhi afdalu taabiciina ibn lmusayibi waa saciid ibn lmusayib dee caalimkaas caabidkan ahaa macruufka ah kaas baa taabiciinta ugu fadli badan qiila markaa markuu taa yidhi ee uu ninkaa wadauu ka fadilay taabiciintii kale ayaa waxaa lagu yidhi facalqamatu wاlaswadu bal ka waran labadaa nin waa laba nin oo asxaabtii ibnu mascuud raggoodii ugu mudnaa kaba mid ah oo reer naqaaca labaduba ah calqamatu ibnu qays iyo aswad ibnu yaziid bal kuwaa kaba waran baa la yidhi oo dee fadligooda iyagana laba yaqaanay iyo qiimahooda qaala wuxuu yihi huwa وهما أي أفضل التابعين تابعين عند أبو فضل بدني وهو سعيد يوهما وصدحاس صدحاس أي أبو فضل بدن بوري وعنه أي ونقير عنه وحاك لولا ينغسو نقريه السجا إنه يري لا أعلم ما أغيه فيهم تابعين تكما أغي مثل أبي عثمان النهدي نك أبي عثمان النهدي ليرى عبد الرحمن بن مليب على ليرى وأن سونا مركز من آدو عمري وينان وقت غاهر يا وقيس isaguna bal maalan qays labadaa nin iyagaa waxa weeyaan anigu waa qays ibn abi xaazimkii marka dhaweyd aan soo aragnay reer bajiila ama reer axmas iyo waxa weeyaan abi cusmaan inahdi cid laba mida taabiciinta kuma ogi buu yidhi qowl kaluu leeyahay wa canhu afdaluhum taabiciinta cidda ugu fadliga badani qays wa abu cusmaana wa calqamatu wa masruuqun adigu dee raggan oo dham cilya taabiciin bay ahaayeen taabiciinta madaxdoodii raggii ugu sharaf iyo qiimo badnaa bay ahaan iyo aqoon marka wuxuu yidhi waxa ugu fadli badan qays iyo abu cusmaan iyo calqama iyo nin kale uu ku soo daray oo masruuq ibnulajdaco isaguna nin waqtigii rasuulkana roonaaba ah kaas ayuu kuba soo daray dee saciidna markii hore waa taan soo aragnay bal muhimku ashkaastaas buu magacaabay oo uu ku tiriyey raggii taabiciinta ugu fadliga badnaa inuu yahay dee waxaanan bal odhan karnaa un aqwaashiisan wuxuu ujeeday un dee hebelna waa min afdali taabiciin kana waa min afdali taabiciin kana waa min afdali taabiciin taas baa ujeedadiisu ay tahay wa qaala abu cabdillahi bnu khafiifin waa nin la yidhaaho moxamed ibnu khafiif oo reer faris ahay oo reer shiiraas ahaa oo isagu qarnigii afraad raggiisii ahaa sufine ahaa wuxuu isagu yidhi ahlulmadiinati reer madiina yaquuluuna waxay yidhaahaanay ku qowlaan oy iyagu yidhahaan afdalu taabiciina bnu lmusayibi dee oo saciid ibnu lmusayibi oo isna reer madiina ah baa taabiciinta ugu fadli badan wa ahlulkuufati wa yaquulu ahlulkuufati reer kuufaana waxay yidhaahaano iyagu uwaysun afdalu taabiciina ama afdaluhum uwaysun uwaysulqarani weeye waalbasrati wa ahlulbasrati wa yaquulu ahlulbasrati reer basrana waxay yidhaahaan alxasanu afdaluhum ninka ugu fadliga badani taabiciin alxasanu waa xasanu albasri taas buu yidhaaheen adugu bal dee waxa weeyaan waa magaalooyinkii kala dunaa ama intoodii badnayd magaaladaas iyo dadkoodii dee waxgaradka ah kii dee weliba ay aad u yaqaaniin weeyo oo ninkaasaa reer basraana waa dee xasan waa reer basraad uwaysna waa reer kuufaad saciidna waa reer madiina qolo kastaana ninkoodii ay aad u yaqaaneen bay yidhaaheen kaasaa afdalu taabiciin ah laakiin bal waxaa jirta rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh inuu yidhi xadiida saxiixa muslim inoogu sugan ina khayra ataabiciina rajulun yuqaalu lahu uways axaadiistii kale riwaayaadkaa muslim kagaba sugnayd ee uways ku tacalluqsanaydna nawey waa meelo hore adigu kitaabkiisa riyaadka kaba mida waa ka ku soo ururiya bal masalan taabiciinta waxa ugu khayr badan nin laydhaa uways oo dee reer qaran oo reer muraadaba kaas baa uways rasuulka ilah markaa taasi waxay goynaysaa wax alla wixii nisaac iyo khilaaf iyo hebel baa sidaa yidhi bay goynaysaayo taabiciin waxa ugu fadli badan haddaan khayriyada eegna ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala uwaysulqaraniyo rasuulka ilahi baa yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh islam laakiin dee bal masalan qolooyinkaa kale haddii hadalkood la eego oo siduu nawowibo meela soo naqliyo inuu yidhaha dee af xagga marka la eega cilmi iyo aqoon iyo taa marka la eego sax raggani way ka mudan yihiin dhammaan oo isagu dee cilmigaa iyagu ragga lagu yaqaanay lagumaba aqoon ninkaabuu ahaa baariga ahaa ooyadiina u baariga ah mujaabu dacwo ah saalixe weliba khaamilkee meeshii lagu ogaado ina iskagaba tegayo oo nin saalixu ahaa marka xagga khayriyada ilaahay agtii isagaa ugu mudan ama haddii dee gees kale la eegayo jaanib kale la eego aqoon iyo waxyaalo dee raggan baa soo gelaya ee laakiin khayriyada marka hadalkaa rasuulkuna isagaa nisaac kastaba goynaya qowlka sawaabkiina waa reer kuufa waxay yidhaaheen oo ah waysulqara inuu ka ugu fadli badanya kol haddaan fadligii dee iyo khayriyadii ilaahay agtiisa aan eegayno wa qaala ibnu abi daauuda in abi daauud baa yidhi waa abu bakar waa nin imaama ama xaafida abu daauud sijtatani ayaa dhalay isaguna dee waa xaafid ibnu xaafid ninkaas baa wuxuu yihi ibnu abi daauud ma aha ibnu abi daauud kalaa jirto weliba ay isku dabaqa ahaayeen bal ay saysan jireen ayaa jiro ina daauud markaa isagu dee abi daauud maa waa ina daauud buu kaasi noqonayo daauud daahir inankiiso isagu abi da abi daauud baa kaba dhacay isaga labadina isku dabaqa kolay waxyaalana kaba dhexeeyeen laakiin waxa weeyaan waa ninka xaafidka ayaa abu daauud sijtatani la dhalay ee masaaxif kitaab lmasaaxif iyo keyrkii baa lahaa kutubta wuxuu ihi isagu sayidat ataabiciyaati dee rag baan soo haynay dumar marka loo galo dumarkii taabiciyaadka ahaa kuwa iyaga ugu mudnaa ama labadii dee aan ku tirinaynay inay sayidiyaashooda ama sayidadooda yihiin baa kuwa ugu mudan xabsatu bintu siriina wa camratu bintu cabdiraxmaan wa tarihima umu dardaai oo dumarkii taabiciyaadka haddii aan soo madhaan dee cid ka soo xulanno saddexa laga soo xulayaa horta aqoon ahaan iyo cibaado ahaan iyo cilmiba waaye waayo way isku darsadeen dumarkan iyo waa xafsa bintu siriin oo maxamed ibnu siriin bay walaalo ahaayeen camro bintu cabdiraxmaan waa haweeney ansaara weeyaan oo dee cabdiraxmaan kaasi waa ina ascad ibnu surara umudardaana laba umudardaa jira oo labadaba waxaa qabay uun saxaabigii jaliilka abudarda waxaa lagu kala saara umudarda alkubra iyo umudarda suqra umudarda alkubra saxaabiyad weeyo magaceeda khayra ayaa la odhanayay ta loo jeedana maaha tani waa umudarda suqra oo taabiciyada magaceedana hujaymo la odhanayay waxaanay ahayd haweeney faqiiha oo bal saxiixa bukhaari baa waxaa dhacay meelo salaad kaba mida isagoo sheegaya bal dumarku atixiyaad kastay ee adigu jelsadu mae inta yarunbuu kitaaba halkan iyo goor hadalladan ama taabiciinta iyo waxyaalahaas mucaaqadaadku abwaabta madaxeeda kuba keeno ayuu soo dhigtay isagoo dee baabkuna taasu kuba tacalluqsanaaye umudarda waxay u fadhiisan jirtay waa markaa atixiyaad ufadhido sidaa raggu u fadhiisto markaasuu cibaaro raaciyey oo kaanat faqiihatan ma haddee haweeney caadiye ah waa haweeney caalimada yahayd oo heer sare joogto faqiiho macnaa walow dee taabiciye ay tahay imanka arrimuhu aani xujo ahayn waxyaalaha taabiciintii laga soo naqlaya laakiin haddana waa wax ruux caalima camalkii oo adigu istinaasaan loo soo qaato waa istinaasaan baa umuuraha dee loo soo qaata culimada ay usoo dhigtaan faqiiha ayay ahayd buu kaba cabiray marka waxa weeye bal dumarkii taabiciyaadkana macrifo markaan eegno cilmi iyo zuhdi markaan eegno waa dumarkii ugu mudnaa oo kale taas waxaabu kaba dhigay si waxay labada kale kaba horeeyaan masuudi oo kale alfiyadiisa umudarda iyo ina siirin buu ku gaabsaday oo camro ma soo dhigto walow dee ay maalan alfiyada ciraaqiya ay kuba sugan yihin oo wa bintu siriina wa umu darda khayru nisaa macrifatan wa zuhda buu dee nisaagu ujeedayna maha dumar oo dhan waa khayru nisaai taabiciya attaabiciin buu leeyahay macrifatan wa zuhda bal dumarkii taabiciyaadkaana kuwaasa uguba mudnaa wey waqad cadda way tiriyeenoo qawmun qowm dabaqatan dabaqo ayay fi taabiciina taabiciintii ku tiriyeen walam yalqow walxaal lam yalqow aanay kuwa dabaqadaasi lababa kulmin dadkoodu alsaxaabata asxaabtii wa dabaqatan wacadduu way tiriyeen dabaqatan dabaqana waxay ku tiriyeen iyaguna fi taabiciina bay ku tiriyeen walxaal hum iyagu saxaabatun saxaabe ay yihiin ee falyutafadan lidalika arrinkaa loo fahmo yeesho halkan sheekhu raximahullahu tacaala wuxuu inoo sheegayaa dee kutubtan dabaqaadka horta dee kutuba way jirtaa sidaa dabaqaadka ibnu sacaad iyo mashaahiiru culamaa ilamsaar oo ibnu xibbaan leeyahay iyo kutubtaasoo qolooyinkan dee si gaargaara u ururisa dee qolooyin mal masalan gaar ah oo dabaqaadkaa khaliif adigu dabaqaad kala duwan oo culimmadu ay leeyihinna way jiraanba bal haddaba wuxuu leeyahay waa akhdaa kutubta dhacdo inoo sheegaya inagu baraarujinaya uu leeyahay bal arrimaha la yska hubsado ha loo baraarugo waxaa culimmada qaarkood kaba dhacay buu leeyahay dad inay waxa weeye taabiciintii ku soo dareen oo markay taabiciintii sheegayeen ay magacyadoodii ku soo dareen dee marka la eego dadkaa gaarkaa loo fiirsadana axad saxaabo ay arkeen oy la kulmeenba may jirin oo marka atbaacu taabiciintii bay ahayd markaa sheegitaankan la sheegay ee taabiciintii lagu soo daray dee waxay noqonaysaa khada dhacay iyo qalad dhacay bay noqonaysaa oo waxaaba shaarixa igu sugan ka ibrahim ibni suwaydin innakhaciyi lam yudrika axada min asaxaaba walaysa biibrahim ibni yaziid annakhaciyi alfaqih waa cibaarada saxanna waa cibaaradan ma garan kara inay idiin wada taalo marka ibrahim ibni suwayd oo kale axad saxaabadii kamida mu kuma jirin warkood baa ku soo daray markaa taabiciintii iyo ragga kale uu magacaabayo taasi waa arrin dhacdo ay tahay in loo baraarugo kolkolna malaa taas waxa keenaba markan eeg ninkii oon taabici ahayn oo atbaacu taabiciintia ay kuma soo daraan waxa laga yaabaa sanad dee uu shaksigan ku daraya uu arkay oo ninkani kuma jiray inaan isaga iyo saxaabiga cidi udhexayno sanadkana inqidaac jiro sanadkii inqidaac baa jira ama irsaal baa jira marka isagii ninkan iyo saxaabigii baa isku xiga marka ninkii dee kusoo daraa wuxuu uqaatay ninkani waa kan saxaabiga kama warinaye inuu taabici yahay xaggaa qaladka ugaba yimaade wahamka halkaasu kaba imanaya sata kaleba aan ku arki doono kuwa lagu daray iyagoon bal masalan ama saxaabo lagaba dhigay iyagoon saxaabo ahaynba waa khadaayadu meelahay kaba yimaadaan bal taasi way jirtaa arrin kalena way jirtaa wuxuu inoo sheegay dad taabiciintii kaba mid ah oo iyagu taabiciina in dee waxa weeyaan me dad lagu daray taabiciintii lagu soo daray iyagoo saxaabo ah bimacnaa nin saxaabi oo la garanayo ayaa barhkood halad ahaan halad ahaan ama saxaabigaasoo intu badan sikaartii saxaabada intuu ahaa dadka taabiciintii kale uun la wakti ahaay oo loo dee markaa da'ba ahaa taabiciintii kale ayay waxay kalad ahaan ugu soo dareen ama arrinkaasoo kale idyar ku dee kadsoomeen ayay iyagoo dee bal masalan saxaaba ayay taabiciintii markay tirinayeen bay hebel waa taabici yidhaaheen arrinkuna saa maaha waxaa kaba mida nucmaan iyo suwayd ibnay muqarin dee rag qarsoomana may ahayn ba khaasatan nucmaan oo kale waa qaa'idkii muslimiinta maalintiina hawanda waktigii cumarna qaa'id maba noqonaynin oo heerkaasa dee nin aan saxaabi ahayn maba noqonayn oo dadkaa lagama dhigayn desay oo kolkol dadkii waktigaasa markay saxaabada ururinayaan dadkii meelahaas qiyaadadaa joogayna saxaabada ay ugu soo daraanbe wuxuu xaakim kaba dhigay inay laba taabiciintii walaala ahayd kaba mid yihiin waana laba saxaabiya oo la garanayo in barhkoodna in muslim oo kale baa yuusuf ibnu cabdillahi ibnu salaam iyo maxmuud ibnu labiid way yaryaraayeen waa midharhkii dee aad ba u yaraaye waktigii rasuulka ayaa dee iyagoo taabiciin badani ay ka waawenyihin malaa markii ay u muuqatay ayuu isaguna taabiciintii ugu daray aragtina way lahaayeen oo dee saxaabay ahaayeen bal kuwaasi way dhacdaa arrin kaloo taa cagsigeedaa dhacda oo dad iyagu taabiciina inay barhkood saxaabadii ku dareen oo ninka waa taabici haddana saxaabadii bay ka ku dareen maxay taa uguba dareen qaaliban taasi waxaa khada aasi u yimaadaa haddii ninkan taabicigii axaadiis uu irsaalinayo axaadiis buu rasuulka ilaahay uu ku tiirinayaa isagii saxaabigiina ma joogo dadka qaar baa ku kadsoomaya waxay u qaadanayaan ninkani inuu saxaabi yahay meeshiina xadiidka baa mursalaba ee maaha waxaan halkan baa meesha wax kaba maqayn taasay uguma dareen bal umuurahaasna way dhacaan haddaba wuxuu leeyay bal umuurahaas oo dhan haloo baraarugo oo famaha loo yeesho faa'iidada bulqini kaba soo naqlinaya idinkaagana waa ninkii taabiciinta intay garanayaan uu geeri horreeyey oo soddonkii hijrada ayaa la dilay buu leeyahay iyo ninkii u geeri dambeeyey khalaf ibnu khaliifa oo boqol iyo siddeetan boqol iyo konton sanadood baa uga dhexaysay isaguna aragtay camr ibnu xurays oo arkay buu khalaf ibnu khaliifa leeyahay sidaa dee inoogu sugan shamaa'ilka tirmidiya النوع الحادي والأربعون نوع كوبي أفرتناد رواية الأكابر عن الأصاغر وددك واوين وحي أي وريين ددك يرير أي كبا وريين ونوع في عنه انت بدن ده رجيتن ددك يرير كبا ورنية وحكما حنبارية يو دون يون إني هل كان علم كهلانية هل كان فائدة كهلان بكبا قاتان وهي فائدة دو. أما حكمة ضالة المؤمن سي لفت حديث بكويمي هل كي أهلبا وكقادن معنى هدو روح وين وكوين كلا كلمة ruux la daa hadduu kala kulmo ruux isagii kaba yar hadduu kala kulmo midda isaga tilmiidkiisii hadduu kaba helayo waa qaadanaya markaa taasaa ku xambaaraysayo inay dad aada ugaba yaryaro talaamiidoodii iyo taasaba ay kaba wariyaan haddaba taas bay adigu bal inoo imanayso horta faaida arrinta keentay waa taas min faa'idatii markaa faa'idadiisana waxaa kaba mida noocan garashadiisa allaa yutawahama inaan la moodin ana almarwiya canhu kan laga warinaya afdalu mid ka fadli badan wa akbaru mid ka weyn dee min alraawi canhu waa ninkan isaga wax kaba warinayay inuu yahay inaan la moodin wa likownihi had iyo gorka laga wariya ahaanshihiisa uu yahay akbara wa afdala fi laglabi ama alaglaba ka badan weeye inta badan dee saasaa jirta oo had iyo goor ruuxa wax laga warinaya ayaa ruuxii ka warinaya ka mudan kana weyn taasaa badnayd haddaba markay arrintan cagsigee timaado culimadu maxay halkan ugaba hadleen dee had iyo goor taasun ha haysanin oo markaad aragta nin wax ka warinaya nin kale ha u qaadanin markastaba inuu kii fadliga iyo kii da'daba ama kaba weynaa inuu yahay taasi waa mid oo faa'iido oo macnaha waxay noqonaysaa taasi in ruux kastaba manziladii uu mutay la dejiyo oo ruux kastaba manziladiisi anzilu naasa manaazilahu arrin kaloo aad u muhiimaa jirta oo culimmadu halkan ugama hadlaanoo si aan loo malayn sanadku inuu isweydaartay ama qalbi kuba dhacay masalan waa maxay waxaad aragtay iyadoo zuhri ood ka ogeyd sheekha maalik inuu yahay uu maalik wax ka warinayo oo meesha ay taallo can zuhriya can maalikin ruuxu hadduu halkan ogya wuxuu odhanaya waa riwaayatulakabir can alasaakir ishkaal ma jiro laakiin ruuxii aan ogeyn waxaa dhici karta laakiin labadoodna isu garanayay inuu u qaato riwaayatula meeshan in ay isweydaarteen oo asalku uu ahaa can maalikin can zuhriye meeshii ruuxa isku dabagediday oo kale taasoo isku daba rogtay taa inuu qaataa dhici karta marka daniga caynkaasna waa lagaga badbaadaya marka tan la ogaado bal taasna waa faa'idadii haddaba suma huwa aqsaamun qaybo weeye noocani axaduhaa midkood an yakuuna raawi raawigu waa inuu yahay akbara mid ka weyn sinan xagga da'da waa aqdama ugana horeeya dabaqatan dabaqadii markaa waa xagga kulankii xaggii isnaadkii iyo mashaayikhda la kulankoodiina waa uga horeeya dee ahaanna waa uga weyn yahay kan uu ka warinayo wadalika ka zuhriyi zuhriba weeye can maalikin fii riwaayatihi can maalikin riwaayadii uu maalik kaba wariyey wakala azhariyi ninka azhari la idhaha cubaydullahi bnu axmed isaguna fii riwaayatihi riwaayadiisii can ilkhadiibi khadiib oo dhalinyaro ahaa oo markaasoo tilmiidkiisa uu kaba wariyey dee markaa xaggii sanadka waaba sheekhyadoodii oo iyagaa dabaqo ahaan uga horeeya da'dana way ka weynaayeen waanay dhacdo waa wax jira taasi waa mid wahaani qismiga labaad akbara qadran an yakuuna inuu noqdo weeye arraawi raawigan maanta nin kale wax ka warinaya akbara mid uga weyn qadran xagga martabada iyo rutbada da'dii kama weynaba laakiin xaggii rutbada iyo aqoontii iyo cilmigii iyo fadligii ayuu yahay isagu kan kale uu kaba warinaya kaba weyn wadalika ka xaafidin ka riwaayati xaafidin nin xaafida riwaayadiiba weeyo caaliman caalima asheekhin nin dee isagu adigu riwaayo lahun riwaayo uu leh isnaad buu leeyahy laakiin aqoontiisa iyo xifdigiisaasoo kale aan lahaynba uu wax kaba wariyo wadalika ka maalikin ka riwaayati maalikin can cabdillahi bni dinaarin uu kaba wariyo weeye oo imaka tanna maxay tahay noocan labaad ninkan wax warinaya ayaa ruuxan xagga marka leega aqoon iyo fadli kaba mudan dee ahaan yaanu ugaba weynaanin hadduu doono kii kale da'diiha kaba weynaado cabdillahi bni dinaar malik waa kaba weynaa laakiin dee nin buu ahaa un sheekh lagu tiriyo nin lagu tiriyo sanad inuu leeyihiyo riwaayo waxaa midhka axaadiisa kooban uu wariyeyna dadku ay kaba naqliyaan laakiin aqoon kale oo intaa maalik oo kale ama midkoo dhow maba lahayn marka maxay noqotay imaam malik baa ah dee min baab riwaayat lakaabir can alasaakir waa likawnihi akbara qadran wey xaggii rutbada iyo cilmigii aqoontii buu yahay mid uga weyn oo ninkan jaanibkaas uga hooseeya de ayaanu ugaba yaraaninbe ahaalisu nooca saddexaad ama qismiga saddexaad akbara an yakuuna raawi weye raawigu waa inuu yahay akbara mid uga weyn shaksigii min alwajayni waayo wejka koobaad waxay da ahaan buu soo sheegay iyo dabaqa inuu kaba horeeyo wejka labaadna wuxua qadar ahaan iyo rutba cilmi ahaan iyo taa inuu ugaba wenyey imanka labadiibu isku darsaday oo marka da'diina waa ka wen yahay ninkan uu ka warinayo aqoontiina waa ka aqoon badan yahay waaba tilmiidkiisii dee isagu wax barayay ayuu haddana masaa'isha qaarkood kaba wariyey taasoo kaleba weeye wadalika ka cabdilghaniyi waa ka riwaayata cabdilghani imaamka dee kitaabka akhirkiisana waa inoogu imanayo meelo kaleba min musanif oo caalima weeye waktigiisii xufaadii waktigiisia riwaayadii uu kaba wariye weeye cani suuriyi kana waa nin kaleo moxamed ibnu cali la yidhaha isna xaafid buu ahay laakiin waktigaa tilmiidkiisiibuu ahaa aqoontiisana ma lahayn dee da'na uu kaba weynaayo waaba sheekh siibuu ahaa labadii dhinac ba isagaa uga mudan kuwa hore laakiin jaanib jaanib unbay u kala mudnaayeen haddaba taas oo kale iyo kal burqaaniy adam burqaan iyo burqaan iyo burqaan intuba isla mid waa la saddexayn karaa badi laakiin wadamada badan fadxadna waa caadi burqaani oo kale horeynu u soo aragnay ninkan can ilkhadiibi isaguna tilmiidkiisii khadiib uu kaba wariyo ee khadiib xaafid caalimo haba noqdee laakiin waa waktigii dhalinyaronimadiisii ninkana waa nin xaafido imaamo waaba dee dadkii wax kaba faa'iidaysaa cilmiga baray weeye da waa uga weynaa aqoonna waa uga weynaa haddana waxyaaluu kaba wariyey umuurahaasi waa adigu waa qaybaha ugu kala baxaba wey wa minhu noocan dambe akbara min alwajayn waxaa kaba mid ah riwaayatu saxaabati saxaabada riwaayadoodii cani taabiciina taabiciin ay wax kaba warinayeen oo macnaa nin saxaabiya de markaa haaliban da'na waa ka wen yahay kolkol dee ma dhacdo sigaaru saxaaba iyo kibaaru taabiciin waaba la arkay inaanay kala weyneyn bal marka inta badan aan eegna eeg dee rutbadiina waaba saxaabi kanna waa taabici oo wax la isbaaldhiga maaha haddaba ninkii saxaabiga ahayoo nin taabiciya wax kaba wariya taasoo kale wadalika kalcabaadilati waa nimankii aynu saaka soo marnay mid kastaba cabdullaahi la odhanaya afartii iyo wahayrihim kayrkoodba oo saxaabo kale ah oo dee abu hurayre iyo cumar iyo ay kaba mid ahaayeen can kacbi laxbaar ninkaa kacbulaxbaar la odhanaya wax ka wariyeen kacbulaxbaar waa nin reer yamaneed ahaa ee reer ximyar ah waa carab laakiin dee diyaana ahaan nin yahuudiya ayuu ahaa raggii kutubtooda aad u yaqaanay buu ahaa waana kutubta waxyaalaha akhbaartan bani israaiil israailiyaadka laynoo soo naqliyona dee aqdaabteeda iyo ragga ugu waaweyn ee dariiqeedu ay nagaba soo galeen buu ahaa waktigii cumarna waa soo islaamay waktigii cumar buu soo islaamay marka waxyaalaha hore waa la weydiiyey maa dee axaadiis rasuulka ilaahay kamay warin uu akhbaaro iyo waxyaalo kale ku tacalluqsan bay kaba wariyeen maaha inay axaadiistii rasuulka kaba warinayaan haddaba laakiin dee riwaayada ay wax ka warinayaan ay wax kaba soo naqliyeen ayaaba waxa weeye iyadoo ah nin taabiciya ayaa nin saxaabiya wax kaba wariyey taasi waa noocan bal dee waxaan haynaa horena malaha waxaan uga soo aragnay iyadoo nin saxaabii nin taabiciya xadiis rasuulka ilaahay axaadiisiisa uu kaba warinayo taabicigaasna saxaabi kale uu kaba warinayo oo markaa saxaabigan taabici buu ka warinaya taabicigana saxaabi kale xadiis marfuucana wey iyadna majmuuco labaatan iyo xadiis kaba gaadhaysa ama taasna way jiraan oo noocaa laguma wariyey haddaba taasi maxay noqon waa min baab riwaayat lakabir can alasaaqir labadii jaanibba saxaabiga uga mudan haddana waa kan kaba wariyey wa minhu waxaa kaba mid a riwaayatu taabiciyi nin taabiciya riwaayadii can taabicihi kii isaga aniga can taabiciihi baa ii taalla laakiin irshaad oo kale iyo kutubta kale taabicihi baa taale waana lafdigii dee bal yar mudnaa waayo waa mufrad umaan kaba dhigaynaaye kii isaga raacayay ee taabicu taabicigaha uu kaba sii wariyo wadalika waa maxay tani halkii hore maan dee dib uga soo dhaqaaqaynaaye ninkani waa taabici dee taabiciguna kii markaa waa ninka wax warinaya ka laga warinayaana taabiciba maaha saxaabi arkayba ma jirta waa atbaacu taabiciintiibuu kaba mid yahay dee markaa qadar ahaan iyo rutba ahaan khaasatan cilmigii hadduu kaba mudan yahay isagaa uga weyn iyo dee ahaanba ugaba weyn taasna waa qaybtan dambe asaalisu bay qaybihiisa tahay wadalika ka zuhriyi waaba ibnu shihaab riwaayadiisa ka riwaayati suuriyi walansaariyi can malikin malik ay kaba wariyeen oo maalan markaan eegna zuhri iyo ninkan kale yaxya ibnu saciid alansaari labadooduba taabiciintii yaryarayd weeye labadoodu markaa imaam malik way kana weynaayeen sheekhadiisiina way ahaayeen waxna way kaba wariyeen waa noocan aan hayna akbara min alwajayd waana noocan ayay soo gelaysaa وكعمر بن شعيب وبس عمرو بن شعيب ninkaa la yidhaaho kale laysa taabiciyan mar dhow ba mar kalena waa inoo iman doonaa ma yaanan dhow odhaninbe laakiin aan wacaaw inoogu soo noqon doonaa markaas baa abtirsiintiisa o dhan aan arki doonaaye camr bnu shacayb riwaayadiisaba weeya camr bnu shacayb ba weye laysa ma aha nin taabiciya nin taabiciya ma aha warawaa canhu waxa kaba wariyey minhu min ataabiciina taabiciinta xaggood ama xaalay kaba mid yihiin akharu min cishriina labaatan in kaba badan waqiila waxaaba la yidhi akharu min sabciina toddobaatan in kaba badan tiradooduna xaafid alciraaqi dhowr iyo konton uu tiriyey waa ka sharaxa idinkuba suganta ee kaba wariyey waa arrin muxuu leeyahay markaa tana waa noocan aan hayno min baabi riwaayat alakabir can asaakiro camr bnu shacayb can abihi can jadihi ayaa kolley dee sanadka suu soo gala ay tahay wuxuu leeyahy horta taabici maaha waana wey waa siu sharxulmuhadabna ku yidhaa waxaana aytay ibnu salax baa saa yidhi oo isaguna tabac wuxuu aha ibnu salax ayuu isaguna raacayay sharxulmuhadab muqadimadiisna waa siu kuba yidhaaho taabici ma aha laakiin haddana dad toddobaataneye taabiciina ayaa wax ka wada wariyey laakiin bal taas ibnu salax buu tabacu yahay ibnu salaxna abubakr inaqaash iyo bal maalan ayuu isaguna tabacu ahaa nin mufasiro laakiin si sabab daciifa ayuu tabacu ahaayo qowl ka yidhi iyagu iyo bal qolooyin kale laakiin culimadu say dee meesha halkan ay waxay dee raajixa ama arrintu ay tahay camr bnu shucayb waa taabici ee maaha taabicu taabici maaha waayo wuxuu arkay rubayic bintu mucawid iyo zaynab bint abi salama labadooduba ay saxaabadii bay kaba mid yihiin labadaba waa la kulmaybo bal markaa qolooyinkaas ay iskaga taba tageen taabici ma ahe isagu waa taabiciyo misaalka markaa uu kaba baxaya xaggan hoosena waatay kuma sugantan yar annawcu thani walarbacuun noocii labiya afartanaad almudabaju wa riwaayat lqariini mudabajkii iyo riwaayat lqariin waa dadkii iyagu aqraanta waa ruux ruuxii rafiiqiisa ama da'diisa qariinkiisa wixii uu kaba warinayay taasba weeye mudabajna bal marka dambe waxaaban dee waxay ku tacriifiya ama bal matalan lafdiga luqahaan ay kuba tawjihiyaan marka dambe aan sheegi doonaa alqariinaani marka la eegaa labada qariin ama alqariinaani huma iyagu almutaqaaribaani kuwa isku dhow weeye fi sini xagga daada iyo walisnaadi isnaadka kuwa isku dhow weeye oo ujeeddadu labada shaksi ee aan da'doodu kasaa usii kala weyneyn dee hadday wax kala weynna sanado aan badnaynba ah ee xaggii da'day iskaga dhow isnaadkuna macnaa sheekhyay la wada kulmeen oo sheekhan uu kani la kulmay kana waa la kulmay ama sheekhadii la dabaqada ahaa sheekhan sheekhii la dabaqada ahaa ayuu isaguna la kulmoo sheekhyo siman ama isku sheekhyay leeyihiinba isnaadkii xaggaasay iskaga dhow yihiin taas bay t kuwaas baa la yidhaahaa waa la markaa riwaayat qariine in la odhanaya ama riwaayatul aqraan la odhanaya xaggii da'diiba adigu dee wax weyn ma kala weyna haalib weeye taasi kolkol way kala weynaan karaanoo nin yaro cilmiga dalabkii ku bilaabay ama waxa weeyaan iyo iyo dee nin hadduu doono yariba ku bilaabe weli cilmiga aanu u furmin oo afartan sano shan konton sanood kitaab u dhageysanayo kuwa uu awowyaaye marka aad la soo fadhiisteen meel awow u noqon karaa dee waa meesha way kaba iman kartahay laakiin qaalib xagga isnaadkana waa in sheekhiyo lala wada kulmay oo kale oo bal in rubama iktafaa inuu kaaftoomaa la arkaa alxaakimu xaakim bilisnaadi oo haddii xataa da'da aynaan iskaba dayno oo aad baa u kala weynaadeena laakiin hadday isku sheekhiye yihiinuun oo xaggii sheekhyadii ay ku siman yihiin inuu taa kuba kooftaama waa la arkaaba xaakim horta kuwaa weeye markaa maxay tahy fa in rawaa hadduu wariyo kullu waaxidin mid kastoo minhumaa labadooda kaba midi can saaxibihi ninkii kale uu kaba wariyo oo ujeeddadu waa labada nin ee dabaqadaa dee iskaga dhow ama isku dabaqaa ayaa mid kastaaba kii kalu kaba warinaya tii hore waxay ahayd ninkii weynaaba kii yaraa ka warinayay ahayd riwaayat alkabir can alasakir oo bal matalan qaybana ay noo dambeeyaan riwaayat alaba can ilabna oo kale laakiin tani maxay tahay laba nin oo dee ka soo qaad isku xeraba ayaa dhexdoodii wax kala wariyey waa iyagu sheekhiay wada leeyihiin da'dii way isku dhow yihiin isnaadkii bay iskaga mid yihiin waxbay dhexdoodii kala wariyeen welibana arrintu ma aha inuu midkood kii kale un ka wariyo kani kan buu ka wariyey kan kalena kan ka wariyo waa isku noqnoqdeen haddaba taas fa ka caaishata wa abi hurayrata oo caaisha abi hurayra waxbay ka warisay abu hurayra caaisha waxbuu kaba wariyey wa malikin walawsaaciyi maalik awsaaci buu wax ka wariyay wa atbaacu taabiciin awsaacina maalik waa kaba wariyey haddaba nooca caynkaasee mid kastaaba kii kale uu kaba wariyo fa huwa almudabaju mudabaj waa kaa la qurxiyey oo sanadkiibaa deetan taxsiin iyo qurxin ay u keenaysaa muzayan way kuba fasireen ama fahulmudabaju mid la simay weeyaan oo haddaan idhaha diibaajata ilwaj siduu xaafid isagu raajax yeelo labada daan baa diibaajata ilwaji la ydhaha iyagina way siman yihiin san dee labada daanba ama labada dhaban ay isu qaabilayaan oo kale haddaba kaa simanba weeye taas baa la ydhaha bal noocaasna waa ka maxay tahay jooji waa lay leeyahay bal marka dambaan sii taabiyeeni doonaa hadalkii waa go-aan leeyahay macrifat ikhwa allah subxana wa tacaala bal intaasna waxay tahay waan sii taamiyeeli doonaa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafir